Shilkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay inta u dhaxaysa magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera ee uu ka arrimiyo maamulka la magac baxay Somalilan isagoona geystay khasaare kala duwan. Ugu yaraan saddex ruux oo isku qoys ah ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen shilkan, halka ay ku dhaawacmeen laba kale. Gaariga shilka galay oo ahaa nooca loo yaqaano noohada ayaa waxaa saarnaa dad isku qoys ah, waxaana shilkan uu ka mid yahay shilal badan oo muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacay gobollada waqooyi ee Somalilan. Tirakoobka shilalka gaadiidka ee sanadkii u dambeeyey ayaa noqday todoba kun toban iyo siddeed shil, sida uu xaqiijiyey Ibraahim Cabdi Xaaji oo ah taliyaha booliiska Somalilan. Sargaalkan ayaa sidoo kale shaaciyey in ay shilalkaasi ay ku dhinteen dad gaaraya boqol siddeetan iyo siddeed qof, isla markaana ay ku dhaawacmeen afar kun afar boqol konton iyo afar qof, waxaana waayihii u dambeeyey soo badanayay shilalka gaadiidka, iyadoona shilalkan ay sabab u tahay darawallada oo isticmaala maandooriyaha noocyadiisa kala duwan, taas oo sababta in uu gaariga iyo wixii saarnaaba ay halis galaan.